kun qoys oo ku nool degmada shibis ee gobolka banaadir ayaa maanta loo qaybiyey deeq gargaar raashin ah deeqda raashinka ayaa qoysaska waxaa u qaybiyey hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma saare cali yuusuf agaasimaha waahda gargaarka hay-adda sodma ayaa ka warbixisay deeqda gargaarka bismillaahi raxmaani raxiim waxaan joognaa degmada shibis waxaan maanta halkaan ku qaybinaa sidaa aragtaan kun qoys oo raashina raashinkaas oo ay naga soo dalbatay wasaaradda haweenka iyo xuquuqisaanka dowladda federaalka ay ugu tala gashay hawaweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir inay siiso ma ahan maaragtay tirada aan qoondaynay tiro kaafin kartaa haweenka gobolka banaadir balse waxaan isla garannay in aan kunkaan aan dijoojin ku samayno maadaama haweenku aysan waxba haysan oo degmooyinkan ay uga shaqeeyaan qaab milaamiley ah safiye maxamed cali guddoomiyaha ururka haweenka degmada shimbis ee gobolka banaadir ayaa hay-adda sudma ugu mahad celisay deeqda gargaarka ah bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa safiya maxamed cali waxaan ahay guddoomiyaha haweenka degmada shibis waxaan mahad mahad gaara u soo jeedinayaa wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka oo maantana guddoonsiisay kun raashin ah oo haween masaakiina loogu talagalay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin mxuahay wasaaradda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin kunka qoys oo ka faa'iidaysteenna waa dad masaakiina haween ah dad agooman ah dad i d b kaamis ah marka waxaan leeyahay wasaaradda waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin qoysaska loo qaybiyey deeqda gargaarka raashinka ah islamarkaana loogu qaybiyey degmada shibis ee gobolka banaadir ayaa baahi badan u qabay maadaama ay yihiin dad dayar ah